dhegeystayaal qodobada warka sugur ee maanta aad ku maqli doontaan kuwada ugu doorkadooda dhegeystayaal waxaa ka mid noqon doona manabaxyo lagu taageerayo waa manabaxyo lagu soo horjeedo oo shirka laga keenay maxkam cabdullahi madaxweynaha dalka oo ka socda galada gudoomiyaha caasimada dalka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka xabsi gurug tagay habeenka koowaad waa gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka golaha shacabka cabdiweli ibraahim mudow oo sheegay in mooshinka xildhibaanada ay ka keeneen madaxweynaha uu yahay mid sharci darro ah dowladda kuweyt oo xayiraado ka qaatay horaha laga soo doojiyo soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur siyaasa caana oo diro guray dowladda soomaaliya sheegayna inuu ku soo wareejiyo ee caasimada dalka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya oo sheegay in laga been abuuray codkooda islamarkaana aysan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo maqan
mar kale duhur wanaagsan halkaad nagala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibici shan megaartes qodobada aad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door koronaa warka iyaga duhurnimo haatan ah iyagii oo faahfaahsan aynu ku bilownay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay shaaciyeen in gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka laga dhigay xabsi guri mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka ee soomaaliya oo lagu magacaabo xildhibaan qal waa xildhibaan qaliib cabdi cumar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa uu ka hadlay goob lagu soo dhoweynayay gudoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxauna sheegay in guriga gudoomiyaha loo diiday in ay tagaan xildhibaanada qaar ka mid ah golaha shacabka waxa uu sheegay in gurigiisa oo ku yaala gudaha madaxtooyada islamarkaana dhammaan xildhibaanadii keenay mooshinka loo diiday inay gudaha u galaan gurigaasi waxa uu sheegay in gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu yahay xabsi guri islamarkaana uu ku xiran yahay gudaha gurigiisa xildhibaanka ma sheegin cidda ka dhigtay xabsi guriga iyo sababta looga dhigay mana jirto wax war ah oo ka soo baxay gudoomiye mursal sheekh cabdiraxmaan oo arrintaasi xaqiijinaya gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu shalay qabtay mooshinka dhan ah madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kadib markii xildhibaano ka badan sagaashan iyo labo ay soo gudbiyeen mooshinka ka qaadista ee madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo banaabaxyo ayaa waxa ay si qaas ah uga socdaan aafaafka hore ee xarunta madaxtooyada fidla soomaaliya halkaasi oo banaanbaxayaasha la sheegay inay dalbanayaan inuu soo hor istaago madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo si ay ugu muujiyaan taageeradooda qaar ka mid ah dadka shacabka ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa xiray irdaha laga soo galo dhanka hotel swyl taasi oo laga galo madaxtooyada waxaana ay dalbanayaan inuu soo baxo madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo si ay u muujiyaan taageeradooda ciidamada ammaanka ayaa waxa ay ka hortageen dadka banaanbaxyada sameynayay oo isku dayayay inay galaan gudaha madaxtooyada villa soomaaliya dadweynaha ayaa waxa ay xireen wadada laga galo madaxtooyada waxaana ciidanka dowladda ay adkeynayaan in aan la gelin madaxtooyada iyo wadooyinka soo gala villa soomaaliya dhanka kale dadweyne fara badan ayaa waxa ay buuxdhaafiyeen goob garoon ah oo ku taala magaalada muqdisho halkaasi oo shacabka uu kula hadlayo hogaamiyaha xisbiga waa hogaamiyaha xisbiga wadajir lana filayo inay soo gaaro islamarkaana ay khudbado uu ka jeediyo warka duhur ayaad la socotaane goor sii horeysay hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa waxa uu sheegay inuu kusoo beegan yahay magaalada muqdisho islamarkaana waxa uu digniin u diray dowladda federaalk ee soomaaliya siyaasiga mucaaradka ah ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu shaaciyey in maanta ay oo uu kusoo beegan yahay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya isagoo ka dalbaday taageerayaashiisa inay soo dhoweeyaan muuqaal oo uu iska soo duubay ayuu waxa uu ku sheegay in socdaalka waa in saacadaha soo socda ee maanta uu imaanayo magaalada muqdisho hase yeeshee waxa uu dowladda soomaaliya uga digay inay carqala inay isku dayaan carqaladeynta soo dhoweyntiisa iyo diyaargarowga taageerayaashiisa
bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan saacado yar kadib waxaan ku soo wajahanahay magaalada muqdisho waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xubnaha taageerayaasha xisbiga wajir iyo asxaabta kale ee qabanqaabada xooggan ka wada magaalada muqdisho soo dhoweynta ku aadan in sha allah waxaan rajaynaynaa mar dhow inaan soo caga dhiga doono saacad iyo bar kadib waxaan aad iyo aad kugu dhiiragelinayaa inaad halkaas ka sii wadaan soo dhoweynta waxaan rajaynayaa inay si nabada u dhacdo waxaan uga digayaa dowladda in ay arrintaas carqaladaysa isku dayo inay carqalad ay ku keento nidaamka la ilaaliyo la ixtiraamo dimuqraadiyada isku soo baxa iyo taageerada xisbiyada waa mahadsantihiin aad iyo aad aan u mahadcelinayaa
mar kale duhur wanaagsan warkii duhur ayaad weli la socotaan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdiweli ibraahim muudey ayaa waxa uu sheegay in mooshinka xildhibanada ay ka keeneen madaxweynaha uu yahay mid sharci darro ah sidoo kale waxa uu gudoomiyaha golaha waa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo tilmaamay inaysan marnaba u qalmin dowladdan haatan jirta in laga keeno mooshin maadaama uu sheegay in ay tahay dowladdii ugu roonayd ee soomaaliya tan iyo xilligii burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya cawaaqib xumo ayaa ka dhalan karta mooshinka ah uu abaabulay gudoomiyaha waa wax sida uu sheegay gudoomiyaha mursal isagoo oon ogsoonahay in aysan jirinin maxkamad dastuuri ah wixii ka dambeeyey wixii ka yimaada in lagu qaadi karo mursal sheekh cabdiraxmaan ayuu yidhi isagoo warbaahinta la hadlaya islamarkaana hadalkiisa sii wataa ayuu wuxuu yidhi
waxaan shacabka soomaaliyeed doonaynaa inaan maanta la qaybsanno xaaladda uu dalku marayo gaar ahaan xaaladda ka dhex taagan golaha shacabka inaan la socodsiino shacabka soomaaliyeed oo dastuuriyan xaq u leh inay ogaadaan dhammaan go-aanada iyo arrimaha saameynta ku leh dowladnimadooda iyo noloshooda waxaa maanta saad la socotaan la sheegay in uu guddoomiyaha golaha shacabku uu qabtay dacwad ka dhan ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ama waxa loo yaqaano impeachmentka arrintaas waxaan doonaynaa inaan shacabka soomaaliyeed aan la socodsiino inay tahay arrin qabashadiisu aysan waafaqsanayn sharciga iyo qaraarada u yaalla golaha shacabka inay tahay arrin dhaawac weyn ku keenaya himiladii dowladnimo ee laga qabay in ay ummaddeenu gaarto in ay tahay arrin aan looga faa'iidaysan khaladaadkii baaxadda lahaa ee la soo gudboonaaday baarlamaanadii hore gaar ahaan baarlamaankii sagaalaad guddoomiyaha waxaan maanta guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo garabkayga fadhiya iyo anigoo ah guddoomiye ku-xigeenkii labaad aanu la qaybsannay una sheegnay khatarta ka iman karaysa haddii uu go-aansado inuu qabto mooshan aan waafaqsanayn qaraarada iyo go-aanada golaha shacabka u yaalla dhibta ka iman karaysa sidoo kale waxaanu la qaybsannay dhibaatooyinkii uu golihii shacabka ee barlamaankii sagaalaad la kulmay oo horey ay usoo gaartay dacwad ka dhan ahayd madaxweynihii hore taasoo ay ka dhalatay inuu ku kala qaybsamo golihii shacabku muddo lix bilood ahna ay istaageen dhammaan sharci dejintii iyo korjoogtayntii ay hayeen maaragtay golihii shacabka ee markaa jiray waxa aan
warkii duhur ayaad la socotaan ee duhur wanaagsan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxay ahayd shalay gelinkii dambe xilligii oo qabtay waraqado lagu sheegay in ay xildhibaano kamid a ku saxiixan yihiin islamarkaana xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay ku saxiixan yihiin islamarkaana ay sheegeen in ay soo gudbiyeen mooshinka dhan ah madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo isla wararka mooshinka ayaan ku guda jirnay xildhibaano ka tirsan baarlamanka federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in laga been abuurtay codkooda islamarkaana aynan ahayn saxiixooda cidda ku saxiixan waraaqadaha shalay gelinkii dambe loo gudbiyey gudoomiyaha baarlamanka golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ee ku aadan mooshinka madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo cabdulaahi maxamed aadan shaacir idriis iyo cabdi dhagtar iyo hodan axmed oo ka tirsan baarlamanka soomaaliya islamarkaana ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in laga been abuurtay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana aynan wax ay ka ogyihiin aysan jirin haddaba islamarkaana sida ah waraaqadaha qaar ku qoran waxaa dhammaantood xildhibaanadan la sheegay inay ka mid yihiin saxiixayaasha warqadahaasi waxa ay shaaciyeen inaysan ku jirinin mooshinka sabab ay xilligan u keeneen mooshin aanan u muuqan iyagana ay beri ka yihiin arrinkaasi waa kuwan qaar ka mida waa kuwan iyagoo la hadlaya warbaahinta islamarkaana shaacinaya arrinkaasi
waxaan ahay xildhibaan dowladda federaalka hadduu soo gaar waxaa laga sheegay mooshinkii lagu wado madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in liiskaas aan ku jiro oo magaceygii la saxiixay ayna sameeyeen dadka mooshinkaas wado waxaan u sheegaa ilaahayna kama cabsanin waana haystaa ani si sharciyan aan ku haystaa ciddii soo qortay xataa waxaan rabaa inaan maxkamad la tago waayo waa qalad qof xildhibaan ah oo sharaf leh oo golaha shacabka ku jira in laga been abuuro haddayba mooshin saas ku keenayaan oo magacyo ay soo qoreen waxaa hadda lai sheegay in laba xildhibaan sheekh shaacir iyo gabar kale inay ka been abuureen war ilaahay ka cabsada maxaa lahayay inaad been abuur aada samaysaan ah haddana usii gudbisaan guddoonkii ama guddoomiyihii golaha shacabka qalad waaye guddoomiyaha golaha baarlamaanka waxaan ka codsanayaa arrintaas ragga sameeyey ama u keenay aniga waxaan ku kala bixaynaa sharciga waddanka u yaalo waana arrin qalad ah waa shaksi bani aadan laga galay waayo marka waxaan u sheegayaa raggaas haddayba saas ayba ay rabaan inay qarannimadii soomaaliya ay dumiyaan waxaa waa ayagaaba dembiilaah annaga waxaan rabnaa dowladda dhexe mas-uuliyiinta iyo xukuumaddu waxaan ka rabnaa ragga waxaa soo qoray meeshaan ku saxiixay inay caddeeyaan aan rabaa halkan waxaan ka caddaynayaa anigoo ah xildhibaan sheekh shaacir sheekh maxamed waxaan ka caddaynayaa mashinka oo betibetida la sheegay in laga keenay madaxweynaha oo magacayga inuu ku jira la sheegay aniga beri baan ka ahay kuma jiro waa layga been abuurtay sidaa awgeed aniga beri baan ka ahay saxaafaddii waxaan u caddaynayaa iyo bulshada soomaaliyeed waxaan u caddaynayaa inaan arrinkaasi aniga aan beri ka ahay halkan waxaan ka caddaynayaa anoo ah xildhibaan hude axmed cali mooshinka la leeyahay waa la gudbiyey inaana shuqul ku lahayn ogeyna aana saxiixinna oo layga been abuuranayo waxaan u sheegayaa gruubka qarandumiska ah inay xildhibaanada beenta ay ka sheegayaan joojiyaan waxaanay wadaanna joojiyaan wadanka waxaa rabaa inuu horumar u socdo dowlad baa iminka noo iftiintay waxaan rabaa inay waxaana ay wadaan qalaasahana ay wadaan inay joojiyaan kumana jiro
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxaan ahay xildhibaan dowlad doqor wanaagsan meel kastood joogtaan iyo si walbood inoo maqal dhegaysanaysaanba hadalladan xildhibaanada qaar ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay ka sheegayaan warbaahinta ayaa kusoo beegmaya xili shalay tiro gaaraysa sagaashan iyo dhowr xildhibaan la sheegay inay warqado u gudbiyeen gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan halkaa oo la sheegay in mooshin looga gudbinayo madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo hase yeeshee waxaa isoo tarayaa hadba marba marka ka dambeyda in xildhibaanada qaar iyo tiro ahaan inta la isticmaalay magacyadooda ay sii saa-idayaan lama oga halka ay ku dambeyn doonto mooshinka iyo siyaasadan sii xawliga usi kacaysa ee ka dhexaysa baarlamaanka golaha shacabka qaar ka mid ah iyo xukuumadda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan madaxda dalka wararkii mooshinka ayaan weli ku guda jirnaayo golaha iskaashiga ee dowlad goboleeda maxay ka ogyihiin maxayse ka yidhaahdeen mooshinka maxamed cabdulaahi farmaajo war qoraal ah oo kasoo baxay golaha iskaashiga ee dowlad goboleedyada ayaa waxa ay walaac uga muujiyeen xaaladda siyaasadeed ee xilligan iyagoo oo sidoo kale taageeray mooshinka xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay gudbiyeen ay ka gudbiyeen madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in goluhu ay soo dhaweynayaan go-aanka xildhibaanada ay uga gilgisheen siyaasadda guraacan ee ay ku sheegeen inuu hormuudka ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay ugu baaqeen in xildhibaanada inay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah islamarkaana ay si waafaqsan dastuurka dalka ay uga miro dhaliyaan howlahooda waraaqadan kasoo baxday waa war-saxaafadeedkan kasoo baxay golaha iskaashiga ayaa waxaa u qoraa sida tan golaha iskaashiga dowlad goboleedyada soomaaliya waxa ay walaac adag ka muujinayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka oo sii cakirmaysa kana soo daraysay bilihii lasoo dhaafay gulahu waxa ay si taxadar badan uga doodeen qodobada dastuuriga ah ee lagu soo eedeeyey maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka goluhu waxa ay soo dhaweynayaan go-aanka dastuuriga ah ee golaha baarlamaanka soomaaliya ay uga gulgusheen siyaasadda guraacan ee hogaanka ka yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo taasi oo sababtay qalqalgelinta siyaasadda ee ku aadan dowlad goboleeda curdanka ah iyo kuwa kale waxaana si bareer ah ama ulakac ah ay hogaanka dalku uga leexdeen la dagaalankii argagixisada taasi oo sababtay in shabaab iyo daacish ay shacabka iyo ganacsatada ku soo rogaan lacago baad ah taas ciddii ka hor timaadana si bareer ah ay toogasho ugu dilaan golahu waxa ay ugu baaqayaan baarlamaanka soomaaliya iyo aqalka sare ee ka wakiilka ah dowlad goboleeda in ay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah iyaga oo u maraya sifo waafaqsan dastuurka dalka golahu waxa uu ku baaqayaa in danta gaarka ah laga hormariyo ilaalinta danta guud iyadoona si toos ah loo abbaarayo xal uhelista siyaasadda murugsan iyo hogaanka weecday ee loo han waayey si kastaba ha haatee warqadan ayaa kusoo beegmaysa xilli muddooyinkii dambe oo khilaaf xoogan ka dhexeeyey golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo ku midaysan afar maamul amaba qaybo ka mid ah maamul goboleeda dalka ka jira iyo dowladda federaalk ee soomaaliya warkii duhur ayaad la socotaan ee duhur wanaagsan halkaad nagala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megartes waxaa inoo soo socda qodobadii caalamka balse markan waxaan eegi doonaa dhanka iyo magaalada laascanood faahfaahinno dheeraadaha ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar rag hubaysan ay ka fuliyeen magaalada laascanood kooxo hubaysan ayaa xalay waxa ay weerar xoogan ka fuliyeen gudaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool weerarkan ayaa ahaa mid qorshaysan waxaana la sheegay in lagu qaaday saldhig ciidanka booliska somalilan ay ku leeyihiin magaaladaasi macadda ilaa iyo hadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkaasi oo muddo qaatay israsaaseyntiisu inkastoo hub hubka noocyadiisa kala duwan laysu adeegsaday wararka qaar ayaa sheegaya in weerarka ay ka dambeeyeen saraakiil iyo askar horey uga soo goostay maamulka somalilan balse saraakiisha ka tirsan kuwa maamulkaasi oo ka hadlay weerarkan ayaa waxa ay ku eedeeyeen dhanka maamulka puntland in ay ka dambeeyaan weerarkan iyo dagaalka lagu soo qaaday warkii duhur ayaada la socotaane waxaan eegi doonaa dhankaa iyo dowladda kuweyt oo ogolaatay in ay qaadato xoolaha soomaaliya laga soo dhoofiyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dalka kuweyt waxa ay soo saartay go-aano xayiraada looga qaadayo lo-da idaha iyo ariga iyo sidoo kale kalluunka laga soo dhoofiyo soomaaliya ilaa lix wadan oo kale wargeyska haalneeba ah ee ka soo baxa dalkaasi kuweyt ayaa waxa uu qoray in xayiraada laga qaaday hilibka lo-da ariga idaha iyo kalluunka iyo hilibka shimbiraha ee laga keeno dalalka soomaaliya kenya gambiya iyo sambiya iyo sidoo kale zimbabwe iyo weliba sidii ahay hilibkaasi loo gelin lahaa dalkaasi go-aankan waxaa lagu xusay in xoolaha nool ee laga keeno soomaaliya iyo dalalka kale lagu xiray shuruud ku aadan inay xaaladooda waa in xaaladahooda ay waafaqsan yihiin xaaladda caafimaad ee loo baahan yahay sidoo kalena xaaladda caafimaad ee xoolaha ayaa lagu sheegay inay yihiin waa xaaladda waa caafimaadka xoolaha ee ku aadan ururka caalamiga ah ee caafimaadka ee loo soo gaabsho o i a gaar ahaan cutubkiisa aid bonti aid ee cudurada afka iyo cagaha ee dhanka xoolaha ku dhaca inay soo maraan islamarkaana ay la socdaan xaaladahooda warkii duhur ayaad la socotaan ee duhur wanaagsan meel kastoo joogtaan iyo si walbood inoo maqal dhageysanaysaanba goordhow ayaad maqli doontaan qodobadii caalamka waxaan idinkaga hayno balse markan qadar adeega bulshada إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم
mar kale isku soo noqod wanaagsan madaxweynaha dalka faransiiska ayaa waxaa la sheegay inuu qabanayo shir deg deg ah kaasi oo ku qancinayo mucaaradka amaba kooxaha banaanbaxyada dhigaya emmanuel macron madaxweynaha faransiiska ayaa lagu wadaa inuu kulan la qaato ururada midooda ee shaqaalaha iyo shaqaalaha dalkaasi si loo dejiyo rabshadaha dhowaan ka dhacay magaalada baris ee dalkaasi iyo magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah dalkaasi faransiiska kulanka oo maanta madaxweynaha dalkaasi faransiiska uu la qaadanayo ururada shaqaalaha ayaa la filayaa in shaaca looga qaado tallaabooyin looga hortagayo rabshadaha ka dhanka ah dibadbaxayaasha ee ka dhacaya gudaha wadankaasi dadka uu kulanka la qaadan doono macron ayaa waxaa ka mid ah dad matalaya ilaa shan ururada shaqaalaha iyo saddex ka mid ah hay-adaha shaqaalaha dalka faransiiska waxaa hareeyay dibadbaxyo qalalaase wata oo ay wadeen dad ka soo horjeeda canshuurta shirkadda waa canshuurta shidaalka ee dalkaasi oo sare loo qaaday ku dhowaad dad gaaraya boqol iyo waa boqol soddon iyo lix kun oo qof ayaa ka qeyb qaadanaya dibadbaxyada maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay wadankaasi faransiiska wasiirka maaliyadda ee dalkaasi waxa uu ku tilmaamay dibadbaxyada masiibo ka dhan ah ganacsiga iyo dhaqaalaha wadankaasi meelaha sidaa ugu badan ay saameynta ugu yeesheen rabshadaha waxaa ka mid ah magaalada baris oo burbur ay saameeyey islamarkaana uu soo gaaray qaar ka mid ah dhismooyinka ugu waaweyn ee magaaladaasi guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaashiina qiimaha iyo qadarinta mudanow intaa ayaan kusoo koobaynaa warkii duhur ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megartis tan iyo intaana warkan warka xiga ku kulmayno sidaa ayuu nabadgelyo mud telecom shirkaddii hanaqaado karti iyo hufnaan shalay looga haruun lagu gaarin maantana shaqadooda habaysan sistamkooda hagaagsan dadka oo hirar socdo ruuxna uu ka habsaamin ugu dhiibtay hoggaanka hurmuud weeye garo